Yeremiya cudubka sagaal iyo labaatanaad haddaba kuwan waa ereyadii warqaddii uu nebi Yeremiya Yerusalem ugu diray kuwii hadhay ee waayeelladii maxaabiisnimadii iyo wadaadadii iyo nebiyadii iyo dadkii uu Nebukadnesar Yerusalem maxaabiis ahaanta uga kaxistay oo uu Baabilon la tegay oo dhan taasu waxay ahayd markii boqor Yekonyax iyo boqoraddii hooyadiis ahayd iyo bohomadii iyo amiiradii dadka Yahuudda ah iyo Yerusalem iyo sanacyadii iyo birtumayaashiiba ay Yerusalem ka tageen dabadeed oo wuxuu ugu sii dhiibay gacantii Elcaasiya inashafaam iyo Gemaariyah ina Hilqiya oo uu boqorkii dalka Yahuudda ah oo Sidqiya ahaa uu u diray Baabilon iyo ilaa Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabilon isagoo leh rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu Israa'el wuxuu leeyahay kuwii maxaabiis ahaanta loo kaxistay oo dhan oo aan kaa yeelay in Yerusalem laga kaxisto oo Baabilon lala tago waxaan idinku leeyahay guryo dhista oo ku hoyda oo beero beerta oo midhahoodana cuna naago guursada oo wiilal iyo gabdho dhala oo wiilashiinnana naago u guuriya oo gabdhihiinnana niman siiya si ay iyaguna wiilal iyo gabdho u dhalaan oo halkaasna ku tarma oo ha yaraanina oo waxaad nabad u doondoontaan magaaladii aan idinka yeelay in laydin kaxiisto idinkoo maxaabiis ah oo iyada rabbiga u barya waayo idinku nabaddeeda ayaad nabad ku heli doontaan waayo rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay nebiyadiinna iyo waxaysheegyadiinna idin dhex jooga yaanay idin khiyaanayn oo idinku innaba ha dhegaysanina riyooyinkiinna aad ku riyootaan waayo magacaygay wax been ah idinku sii sheegeen laakiinse rabbigu wuxuu leeyahay anigu iyaga sooma aan dirin waayo rabbigu wuxuu leeyahay markii toddobaatan sannadood baabilon loo dhammeeyo dabadeed ayaan idin soo booqan doonaa oo waxaan idin oofin doonaa ereygaygii wanaagsanaa oo halkan dib baan idinku soo celin doonaa waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan garanayaa fikirrada aan idinku fikiro waana fikiro nabadeed oo ma aha kuwa musiibeed si aan ugu dambaystina rajo idiin siiyo oo markaasaad ii yeehan doontaan waanaad i soo baryi doontaan oo aniguna waan idin maqli doonaa oo waad i doondooni doontaan waanad i heli doontaan markaad qalbigiinna oo dhan igu doondoontaan oo rabbiga wuxuu leeyahay waad i heli doontaan oo maxaabiis haantiinnana waan idinka celin doonaa oo waxaan idinka soo wada ururin doonaa qurumaha oo dhan iyo meelihii aan idinka xiyey oo dhan ayaa rabbigu leeyahay oo waxaan idinku soo celin doonaa meeshii aan ka dhigay in maxaabiis ahaan laydinkaga kaxisto maxaa yeelay idinku waxaad tidhahdeen rabbigu ayaa baabilon nebiyo nooga dhex kiciyey rabbigu wuxuu ka leeyahay boqorka carshiga daawuud ku fadhiyo iyo dadka magaaladan deggan oo dhan walaalihiinnii aan maxaabiis ahaan laydinla kaxaysan rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay bal ogaada waxaan korkooda ku soo dayn doonaa seef iyo abaar iyo balaayo oo waxaan iyaga ka dhigi doonaa sida midho berde oo qurmay oo xumaantooda aawadeed aan inaba la cuni karin oo waxaan iyaga ku eryan doonaa seef iyo abaar iyo belaayo oo waxaan ka dhigi doonaa inay boqortooyooyinka dunida oo dhan ku dhex rogrogmadaan hor iyo dib oo ay inkaar iyo wax laga yaabo oo lagu foodhiyo iyo cay ku dhex noqdaan qurmaha aan u kaxeeyey oo dhan maxaa yeelay iyagu ma ay dhegaysan eriyadaydii aan iyaga ugu soo dhiibay nebiyadii addoommadayda ahaa anigoo goor wanaagsan soo diraya laakiinse waad maqli waydeen ayaa rabbigu leeyahay haddaba maxaabiistii aan yerusalem ka diray oo aan babulon u kaxeeyey bal ereyga rabbiga maqla rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay axaab ina qolaya iyo sidqiya ina macaasiya oo magacayga been idinku sii sheega bal ogaada iyaga waxaan gelin doonaa gacanta nebukadresar oo ah boqorka baabilon oo isna indhihiinna hortooda ayuu iyaga ku dili doonaa oo maxaabiista dadka yahuudda ah oo baabilon joogta oo dhammu way xabartami doonaan iyagoo leh rabbigu ha kaa dhigo sidii sidqiya iyo sidii axaab ee uu boqorka baabilon dabka ku dubay oo kale maxaa yeelay nacasnimo ayay dalka israa'iil ku dhex sameeyeen oo weliba naagihii darisyadooda ayay ka sinaysteen oo edhayo been ah oo aanan iyaga ku soo amrin ayay magacayga ku hadleen anigu kan og baan ahay oo markhaati baan ka ahay ayaa rabbigu leeyahay oo weliba shimacya oo ah reer nexlamina waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay adigu waxaad warqado magacaaga ugu soo dirtay dadka yerusalem jooga oo dhan iyo sefanya ina macaaseya oo wadaadka ah iyo wadaaddada oo dhanba oo waxaad tidhi rabbiga wadaad buu kaga dhigay meeshii wadaadkii yehoyadaac inaad saraakiil u noqotaan guriga rabbiga iyo inaad xabsi ku ridid oo aad silsilado ku xidhid nin kasta oo waalan oo nabi iska dhigaba haddaba bal maxaad u canaanan weyday yeremiyax oo ah reer canaantood oo nebi iskaga kaa dhigay waayo isagoo cid buu noogu soo diray baabilon oo wuxuu yidhi maxaabiisnimadeennu waa muddo dheer haddaba guryo dhista oo ku hoyda oo beero beerta oo midhahoodana cuna oo wadaadkii sefanyax ahaa ayaa warqaddaas ku akhriyey nebi yeremiyax hortiisa markaasaa ereygii rabbiga ku soo degay yeremiyax isagoo leh kuwa maxaabiista ah oo dhan u ciddir oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga wuxuu shemacya oo ah reer nexlaami ka leeyahay shemacya wax buu idin sii sheegay aniguse sooma aanan dirin oo wuxuu idinka dhigay inaad been isku hadlaysaan sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada shemacya oo ah reer nexlaami iyo farcankiisaba waan ciqaabi doonaa isagu ma uu yeelan doonin nin qudha oo dadkan dhex degan oo wanaagga aan dadkayga u samayn doonan isagu ma u arki doono maxaa yeelay wuxuu ku hadlay caasinnimo rabbiga ka gees ah ayaa rabbigu leeyahay